cagmarinta saldhigga murtadiinta ee duleedka degmada balcad sagaalka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena ku beegan saddex iyo tobanka bisha agoosto sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka subaxnimadii hore ee talaadada ciidamada mujaahidiinta oo kaashanaya allah subxaanahu wa tacaala waxay weerar xoogan ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka ilbaq ee duleedka degmada balcad ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe saldhigga la weeraray ayaa ka mid ahaa xeryihii ciidamada kufaarta burundi ay ku wareejiyeen murtadiinta waxaana ku sugnaa boqolaal maleeshiyaad ah ciidamada mujaahidiinta oo isha ku hayay dhaqdhaqaaqa xerada ayaa saaka dhowr jiha ka weeraray cadowga dagaal xoogan kadib waxaa u suuro gashay inay si buuxda ula wareegaan xerada cagtana mariyaan maleeshiyaadkii murtadiinta khasaaraha ilaa iyo hadda la xaqiijiyey waa dhimashada toddobiyo labaatan murtad iyo dhaawaca tiro intaa ka badan dagaalka ugu xoogan ayaa waxa uu ka dhacay hoodka duleedka balcad oo ay ku firxadeen maleeshiyaadka murtadiinta halkaasoo ay mujaahidiintu ku baacsadeen maleeshiyaadkii ka cararay saldhigga allah fadligii waxay mujaahidiintu howlgalkan ku soo qanimaysteen hub gaadiid iyo saanad ciidan oo uu cadowgu kaga cararay xerada waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso